shir ay leeyihiin duubabka dhaqanka ayaa ka furmay magaalada laascaanood wariyaha v o e da ee magaaladaasi cabdikeliin olol ayaa haddaba shirkaasi iyo siduu socda ka waraystay garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah ergada iyo duubabka qayb galay shirkaasi
aada iyo aad baan u salaamayaa v o e cabdikeliin olol ee gobolka soo laascaanood marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ilaahay baa mahad iska leh marka afraadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan salaadiintii waasiyadii garaadadii suldaanadii boqoradii iyo dhammaan shacabweynaha gobollada sool iyo sanaag iyo cayn gogashii aan u dhigay laascaanood ee ay soo ajiibeen marka koowaad iyo marka saddexaad waan u mahad celinayaa ilaahay baana mahad iska leh cabdikariino waad og tahay xaaladda uu gobol ku sugan yahay iyo magaalada laascaanood wixii ka dhacay ta aanu isugu nimina taasay ahayd maantana shirka waa noo furna waxaad garad noga warantaa shirka sida uu soconayo iyo dadka ka qayb qaadanaya markii laga yimaado daysimada dhaqanka
shirku dadka gobollada degan oo dhan waa u furan yahay shirkuna waa soconayaa maantana qaabka shirku u dhacayo ayaa layska waraystay annaga waxaanu doonaynaa talo u yeera oo degan boqolka sane ee soo socda dadkaasi waxay ku noolaan lahaayeen iyo in waxa weeye talada laisku soo gaadhay wax aan la barxin oo talada waxa weeye laga fiirsado oo aan lagu degdegin oo meelo badan laga eego oo waxa weeye dadka deriskaana waxa weeye nabad lagula noolaado xaajooyinka waxa weeye dadkan waxaa leeyi wixii umasha u dana waa ilmaha u dane si miisaan leh oo waxa weeye caqliyad ku jirto daraasaad loogu sameeyo oo loo istidhigareeyo markaa shirku waa soconayaa guddi baana gacanta ku haysa go'aamadiisa iyo ra'yiyada la soo ururiyey xilliyada la sheegayana insha allah guddigii gacanta ku haysay ayaa hawshaa wadaysa laakiin shir aan lagu degdegin oo aan fudayd lahayn oo aan oroda lahayn oo waxa weeye miisaan labuu noqonaya haddii ilaahay ilmo shirkanaad ku baaqday soomaali oo dhan baa indhaha ku haysa xilliga lagu baaqay bal ka war
de wax walba duruuf waa keena dhibaatadii ka dhacday gobolka keentay in dadku isu yimaado gogashan aan dhigo si ummaddan kacday iyo dhibaatadan dhacday iyo dilkii faraha badnaa ee meesha ka dhacay iyo xasuuqyadii dhacay in dadku ay tale ka gaadhaan marka taladuna dadkay u taallaa garaadaduna waxaan aad ugu mahad celinaya inay maanta yidhaahdeen halkaasay taladii naga taallaa oo taladii waxa weeye haddii waxa weeye nalagu tuhmeeyey iyo haddii kaleba waxaan ummaddaasi soo gaadhin annagu ma waxa weeye tuurta kuma sidanno waana guulaha kow hadda la gaadhay marka tale aan u dhannahay oo geesahaanu ka fadhino oo culimo hadday tahay ganacsato hadday tahay waxa weeye guurti cuqaal hadday tahay ningarbood hadday tahay salaadiin hadday tahay ilaa haweenka laga dadka maarata nin walba waxuu door kule ku qaadanayo oo laga bogtay oo aan deg deg lahayn waanu insha allahu tacaala waxa weeye aanu soo saari doonaa ummadda islaamku meela joogto iyo ummadda soomaaliya meela joogtana insha allah waxaanu leenahay waad maqli doontaan dhibaatooyinka ka jira ummadda islaamka haysata ama ummadda soomaaliya meel kasta joogtaba haystana ilahay waxaanu ka baryaynaa ilahay inuu dhibaatada ka dulqaado fariintaa u dirayso guud ahaan bulshada deegaanadani ee isha ku haysa waxyaabaha ka soo baxaya shirkaasi garaad maxayd nin weynna waa garanayaa doqorna loo sheegi maayo xaalado badan baa isbarkan oo la doonayaa in laysu geeyo reerkani wuxuu degaa kun iyo shan boqoloo kilomitr iskuweera kun iyo shantaa boqoloo kilomitr iskuweerka ah waxaa la doonayaa taladoodii in laiswaafajiyo waxa weeye barina dad buu daris kala yahay galbeed dad buu daris kala yahay koonfur dad buu daris kala yahay waqooyina dad buu daris kala yahay marka waxaa la doonayaa talooyinkaa in la ururiyo tala si sahlan markiiba go'aan looga gaari karana maaha waa laga fiirsanayaa dadkana waxaanu leenahay degdega ha la joojiyo magaaladii laascaanood hadda waxa joogaa waa inaga weeye nabadgelyadeeda ha laga shaqeeyo waxa weeye wixii tale ee dadkaasu soo saaraanna markaa waxa weeye waa in sida ay tahay loo qaataa oo waxa weeye lagu shaqeeyaa oo aan laga hor imaan waxa weye xaajadu xaajo sahlan maaha intaasna dadka waxaan leeyahay ha la suga go'aanka
shirkani muxuu kaga duwan yahay shirar badan baad u soo joogtay oo aad soo qabanqaabisay kulamo badan baa dhacay kan aad maanta ku baaqday ee guddida soddon iyo saddexda iyo bulshada gobolka soolka cadoonkii ka dhacay waa ka duwan yahay oo shirkan laascaanood ka dhacay waxa weeye odayaasha dhaqanku iyo shir magaalo lagu qabtay ma jirin shirarka hore waxay shirar muxuu ahaa dibad meera oo ama magaalooyin kale ama waddamo kale lagu qabtay kan wuxuu kaga duwan yahay gudihii laascaanood baan ugu sugu yeedhay mar haddii gudihii lasoo galayna wax soomaalidu waxay ku tiraahdaa ku mahmahdaa wax waqaboowada aad marka halkani wuu ka duwan yahay shirku shirarkii kore wuu ka miisaan badan yahay wuu ka culays badan yahay wuu ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay jirto sida ay isha ugu hayso baad ka dareemaysaa sida dadka deegaamada gobollada sool iyo sanaaga degan waxa weeye ay u danaynayaan baad ka dareemaysaa marka wuu ka culus yahay shirkan shirarkii hore lasoo qaban jiray kanaana dhaxalgala oo masiiriya oo waxa weeye wixii ka soo baxa ay dadku ku gowracnaan doonaan kuna shaqayn doonaan
garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a duubabka dhaqanka ee ka qayb gelaya shirka furmay laascaanood oo u warramayay wariyaha iyaga magaaladaasi cabdikariim olol